Cudurka hakad-wadayaha ayaa ah xanuun uu keeno fayras, waxaana xanuunkaasi calaamad u ah qandho soo booda ah oo haysa labo ilaa iyo toddobaad qofka. Xanuunka hakad-wadayaha ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku nool degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoo isla markaasi qaar ka mid ah bulshada ay u geeriyoodeen. Haddaba Doctor Cabdiqani Maxamuud oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Rafiki ee degmada Dobley ayaa iga warbixiyey xanuunkaasi iyo waxyaabaha keena iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada.
magacayga waxaa la yidhahdaa doctor cabdiqani maxamuud oo ka howlgala istaal rafiiki waxaan rabay inaan ka sheekeeyo maanta bulshada iyo saameynta uu ku leeyahay eh, cudurkan hadda nagu imaaday oo bulshada u yaqa- adduunka loogu yaqaano dango fever ay soomaalida loola baxeen eh, maxaa la dhihi jiray eh, kadwadayaha loola baxay dadka marka inta badan eh, waxay sheegayaan eh, inay ka cabanayaan cabsi badanna way ku haysaa Eh, waxyaalaha oo hadda bulshada isla dhex maraysa waxaa kamid ah hataa qofka inuu daawooyinkii qaadan karin haddii infection laga helo ama laga helo maxaa la dhihi jiray ii sheegay eh, malaria laga helo in cirbadihii hore ay u qaadan jireen xataa ay dadka ay ka cabsanayaan laajli waxa waaye bulshadii waxaa ku badatay qofkii cirbadaa la dur wuu dhimanayaa saan waaye Eh, isagayna waxna isku shaqa ma lahan Eh, waxana waa environmental waa cudurada qaarkood waxaa jira environmental eh xilli season oo soo mara xilligaasna uu ka baxaa marka season uu waaye waan ka bixin doonaa hadduu leeraahu waxyaalaha looga hortegi kara bulshooyinka waxaa kamid ah inay bulshada aada iska howlgelinta dadka gurigiisa la joogo kale inay hoose hoos keenan distance inay siiyaan gacmaha in la iska dhaqo eh, mask haddii la xiran karo la xirto maadaama waxaan environmental ay tahay hawada oo soo maraayo Eh, ma ahan cudurada sanbabada ku dhaco oo sida neefsiga kaa sabkamka xira lahay sanbada ku dhac ahaan ma lihi laakiin cudur kasta contamination ahaan ayuu u dhacayaa marka in taxadar la lahaado eh, meesha bulshooyinka dadka isku imaanayaan oo kale aada looga taxadaro Eh, bulshadana mar walba ay ka warhayso cudurkan sidoo kale calaamadaha heesa zaa'idka waxay tahay qandho zaa'id uu qofka leeyahay qandhooyinka ama qofka in laga hartago qandhada qofka wuu dhiman karaa dad badan waxaa aragnay qandho zaa'id hayso istaalkan oo lagu keenay oo stageka u dambeey marayaan qaarkoo qalaleen qalal heer qalal marayaan oo forty ilaa iyo forty one degree centigrade marayso marka waxaa dareemaysaa bulshada naftarkeeda intay ka cab- cirbadii ama daawadii istaalki ahaan ay uga cabsanayaan oo maanta istaal qofka daagiis cirbada lagaa duraa wuu kaa dhimanaa liya marka waxaa arkaysa dad badan oo xaafadaha laskaga haysto oo la dhahayo qandho jibin un kaniini iyo waxaa la siiyo waxna qofkii wax kama taraayo kaniini qandhada haysa waa zaa'id waay marka bulshada waxaan ku wacyigelinayaa inay xanuunkan daawo u leeyahay daawooyinkan inay qaataan wixii dhib ka imaanaya dhakhtarka naftigiisa wuu fahmayaa oo bulshada se naftigiisa saa madax waaye indho waaye maadaama caafimaadka isagoo ugu- muhiim gumeed u yahay marka bulshada waxaan ka waxgelinaya dhammaantood inay ka warhaayaan insha allah hadduu leeraa